الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال باب الحضانة وشرطها حرية وعقل مصيبة حيث كذاك طفل أميلة وترضع الرضيع أم فأمهاتها جميعا باب الحضانة حنانينتي أيوب بابيهي حضانة من الحضن oo bimacnaa dhinaca ayay ka ahaatay maxaa yeelay qobkan qobka xanaan ilmaha yar xanaanaynaya ayaa dee dhinaciisa ku qabanaya markaa ilmuhu intuu yar yahay ee ilaa waxgarasho uu ka gaadhayo ayaa xadaano la yidhaahdaa intaa wixii ka dambeeya waxay caan ku tahay kafaala mararkii qaarkoodna xadaaro waa lagu magacaabaa sharcanna waxaa la yidhaahdaa ama culimmadu markay qeexayaan xadaano xifdu man laa yastaqilu biumuurihi wa tarbiyatuhu bimaa yuslixuhu waxaa la yidhahaa ilaalinta iyo hagaajinta iyo tarbiyaynta qofka aan arrimihiisa la keliyoobaynin arrimihiisa aan qabsan karaynin oo la ilaaliyo oo la tarbiyadeeyo oo wixii hagaajinayay markaas loo qabto ayaa la yidhaahdaa baabkan waxa u asala xadiidka uu warinayo imaamu xaakim bayhaqi nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa u timi haweenay waxay tidhi yaa rasuul allah ilmahan ama inankan calooshaydu weel bay ahaydo waa kii aan caloosha ku siday dhabtayduna mid koobta ayay ahaydo waa tii aan ku hayey naaskayguna sibraar buu ahaayo waa halkii uu ka cabbayey aabbihiina waa i furay oo waa kala tagnay waxaanu doonayaa inuu iga qaato ilmii u qaato nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi anti axaqu bihi maa lam tankixi ilmaha hayntiisa adiga ayaa ku xaq leh ilaa intaad nin kale ka guursanayso haddii aad nin kale guursato dee ninkaa kale ayaad ku mashquuli markaa dabeedna ilmahana aabbihii ayaa kaxaysan laakiin inta aanad guursanin ilmahaasina uu yar yahay adiga ayaa ku xaq leh waana markaa dee waxa ay markaa ku mudatay waxaa inoo tilmaamaya xadiidkii hortuu dumar ahaan way dee uga habboon yihiin ragga ilmaha ilaalintiisa iyo tarbiyayntiisa iyo umaydhidiisa iyo waxsiintiisa iyo hagaajintiisa waanay uga naxariis badan yihiin midda labaad dee intaasoo ay la soo martay oanu ninku la soo marin baa jira caloosha ayay ku sidhay dhabta ayay ku haysay naasaha ayay siinaysay intaasoo dhibaato o aanu ninku la soo marin ayay la soo martay weliba waxay yacni riwaadkii qaarsay tilmaamayeen maantana wii anfacayo wii soo dhaamiyaa ninkiina maantu iga qaadanayaa adiga ayaa ku xaqle buuhi markaa inta aad nin kale ka guursanayso sidaa waa in la ogaadaa markaa ilmuhu intuu yar yahay xadaanadiisa hooyada ayaa leh aabbahana waxaa laga rabaa wixii masruuf ahaa iyo mushqaayadii hooyadaasi ilmahay ku haynaysay iyo ilmaha masaariifdiisa iyo biilkiisaba isaga ayaa laga rabaa waxaad arkaysaa rag fara badanoo yacnii odhanaya waan furayaa ilmahayga haysiiso yacnii waa eedan daro ilmuhu miyaanu ilmaheedii ahayn muxuu ilmihiisa u noqon waayo u qaadan waayo markuu caloosha ku jiray muxuu ilmihiisa u noqon waayey markay naaskii jaqsiinaysay ay kaadida iyo saxrada ay ka biinaysay maanta oo uu koray uu farafardiinayo meelaha ordayo ayaa laga yaaba inuu dhado inay ilmahayga haysiiso warqadeeda waan siinayaa oo uu iska ilaabo waxay la soo martay markaa nebigu sala alla alay sl markay sidaa igu dacwootay wuxuu idhi adiga ayaa ku xaqle inta aad nin kale guursanayso inay hooyaduna haynta leedahay abuna yacni masruufka leeyahay dee waasii khawla bintu sacla oo saynu dihaarba ku soo sheegaynay lahayd yacni ninkii waa idihaaray ubad yaryarina waa naga dhexeeyaa haddii uu isawka haysana way dayacmayaan haddii anigu aan hayana way gaajoon macnaha hooyadiina hayntii baa lagu leeyahay aabbihiina masruufkii waxsiintii baa lagu leeyahay haddaba xadaanadu shuruud ayay leedahay shuruuddii ayuu halkan noo gelaya wuxuuhi wa sharduhaa shardigeedu yacnii qofka xaadinka ah xorriyatun xornimo ayaa loo shardiyaa wa caqlun caqli ayaa loo shardiyaa muslimatun wa kownaa muslima inay qof muslimada tahay baa la shardiyaa xaydu meeshii kadaaka sida islaamka atifluna uu yahay amiinatun waa inay mid aamina tahay wa turdicu waana inay nuujinayso alradiica ilmihii naaskii jaqayana waa inay nuujinaysaayoo naaskii ay jaqsiinaysaa waxaa sheekhuu leeyahay shardiga xadaanadu waa xorriyad ee qofkii markaas addoonka ahaa male isagu xadaano ama ha ahaada haweenaydii ama ha ahaada ninkii le'annahu xadaanadu waa nooc walaayiya mas-uuliyada qof addoonina markaa ehel mas-uuliyadii ammaana ma aha midda labaad qofkii dee sayidkiisa ahaa ee lahaa qofkan addoonkaa khidmadiisa iyo ushaqayntiisa ayuu markaa ku mashquulsan yahayoo u faaruqi maayo ilmahan yariya markaa xadaanadiisii caqli ayaa shardiga ee qofkii waali ay ku sugnayd isaguna xadaano ma yeelanayo qofku mar hadduu waalan yahay isagana isagiibaa in la xadaaneeyo oo la ilaaliyo oo mas-uul laga noqdo u baahan ee cid kale uu mas-uulka sii noqonaya ma jiro waxaa kaloo shardiga muslimnimo inay haweenadii hadday xadaanaynayso inay muslimo tahay marka ilmahan la xadaanaynayaana muslim yahay waa inay iyadana muslimo tahay oo gaar isagu xadaano muslim ku yeelan maayo walaayo iyo mas-uuliyad baanu ku lahayn diintiisa ayuu ka fidnaynayaa laakiin ilmuhu hadduu gaal yahay yacnii qof muslimana waa xadaanin karaa qof gaalna waa xadaanin karaa amiina inay tahay mid aamina ayaa shardiga haweenay markaa faasiqada oo aan markaa toosnayn iyaduna xadaano ma yeelanayso le'annao ilmahan lagu aamini maayo akhlaaqdii iyo dhaqankii ayay markaa ka xumaynaysaa markaa qof ammaano iyo toosnaanlana waa inay tahay waxaa kaloo shardi ah inay ilmihiina naaskii jaqsiinayso ayaa iyaguna iyaduna shardi ah haddii ilmuhu ilmo yar yahay waa inay ilmihii naaska jaqsiinaysaa hadalkanna markaas wuxuu u yaallaa marka ay xadaanada yeelanaysaa waa markuu ilmihii yar yahay ee uu naaskii jaqayo ayuu markaa hadalku u yaallaa waana sida hadalkiisa markaa laga fahmayo iyo kutubta kale qaarkoodba waa sida laga fahmayo mase sidaa ma aha oo shardigu saa uma yaallo yacnii haddii ilmihii yar yahay iyaduna ay caana leedahay waa inay jaqsiisaa waa inay markaa ilmihii ay jaqsiisaa haddayse caana leedahay oo ilmihii markaa naaskii ay jaqsiin weydo taa macnaheed waxa weeye inaanay xadaanadii yeelanaynin oo haweenayda markaa inay ilmihii naaska ku duda diiday xadaanyana yeelan mayso markaa wa turdicu raadiica waa hadal kacayo umuntani waa hadal ka dambeeya wa turdicu radiica ummun qaar baa faacil uga dhigay ummunta laakiin waa laga xoog badan yahay oo waa qowl markaa aan saxiix ahayn ee hadal xaggan u gooyo wa turdicu radiica wa shardu lmustaxiqa lilxadaana ta mudanaysa markay xadaanada shardigu waxa weeyaan turdica radiica almaxduun alradiic kan la xadaanaynaya naaska jaqaya labada sano ka yar waa inay naaska jaqsiinaysaa mushqaayadda markaa jaqsiintaa iyo xadaanadana aabbaha ayaa lagu yeelanayaa marka hadalku siduu u muuqda waxay leeyihin haddaanay caano lahayn ama ay diiddo xadaano ma yeelanayso waana hadalka rawda iyo asalkeeda iyo ibnu ribcayo si ay markaa ay tilmaamayaan laakiin waxay leeyihiin waa marka ay caanaleeday diiddo laakiin haddii aanay caano lahayn dee sidii aabahoo kale noqonaysaa aabubay le caana ma lehee saasay markaa ay ku haynaysaa waxaa kaloo ayana ay sii raaciyaan sida aynu dee xadiidkaba aynu ku arkaynay waa inaanay mid xadaanada ilmaha xaq kula waa inaanay qabin waa inaanay guursanin oo waa inay ka madhan tahay guurka midaan xadaanada xaq kulahay sida inoo iman doonto xagga dambeba hadday nin ajnabiya guursato xadaanadii male laakiin hadday adeerkii ama in adeerkii cid ehelkiisa hadday guursato xadaanadeedii dhici mayso oo meesha ka bixi mayso wa sharduhaa xadaanada shardigeedu xuriyatu weeye wacaqlun muslimatun waa inay tahay xayiidu meeshii kadaaka saaqtiblu ilmuhuna uu yahay amiinatun mid aamina waa inay tahay wa turdicu waa inay nuujiya radiica ilmihii yaraayeela xadaanihii naaska jaqayay ummun hooyo fa ummuhaatuhaa hooyooyinka jamiican dhammaan ayaa qudimna la hormarin falabu aabbihii ayaa ku xigaya fa ummuhaatul abi aabbaha hooyooyinkii baa ku xigaya faljaddu awowgii baa ku xigaya fa waalidaatu jaddina awowga hooyooyinkiiiyo kuwii dhalay baa ku xigaya famaa lil abaweyni yuuladu aabbaha kuwii loo dhalay ee walaalii baa ku xigaya wa bacdahu alkhaalaatu kadibna habaryari baa haday uma alwaladu ilmi weyo liwaladin lilabaweyni waladulabaweyn uu sii dhalay fallabi waladkii aabbaha ilmihii uu sii dhalay uma banaatu wuldi ummin waladummiga hablihiisii ayaa ahaaday intasaba waladu aabaweynkaas oo u nasab sheegtay maydka u nasab sheeganaya yatluuhu waxaa markaa raacaya farculjaddi awowga faraciisi lilaslayni labada asalba markaa farac uga ahaa uma alfaraca kii faracii min abin farac qura markaa faracii haddana xagga aabba ayaa ku xigaya fa cammatun lium eeddadii aabba ayaa ku xigaysa eeddadii hooyo fa bintu khaalati mawja fa bintu cammatin ina habrawadaagtii iyo inaabtidii ayaa ku xigaya fa wuldu cammin adeerka inankiisi ayaa ku xigaya xaysu meeshiiy goobtay irsun dhaxal cammahu uu cammimo halkan wuxuu inoo sheegayaa sheekhu haddii ay dad ciddii xadaanadan ilmaha lahayd ay wada joogaan oo sifadaa iyo shuruudda xadaanadana laga wada helo sidee loo kala horraysiinayaa dadkii xadaanada lahaa markaa wuxuu yidhi sheekhu waxaa loogu horraysiinayaa ummun hooyada dhashay ayaa loogu horraysiinayaa waayo waa tii ugu dhowaynayana cidi ka xigin tii ugu naxariista badnaydna weeye fa ummuhaatuha hooyooyinkeeda ayaa ku xiga ayada markaa hooyadeed iyo ayaydeed iyo tii ka sii sarraysay waayo xagga dhalmada iyo dhaxalkaba waa la wadaagaan hadday kuwaa markaa la waayana falabu aabbihi baa ku xigaya oo hooyada hooyadeed iyo hooyooyinkeed baa kusii xiga xagga xadaanada marka kuwaa la waayo aabbihi ayaa markaa imanayo xadaanada imanaya oo xataa hadday markaa gabadhu ilmaha dhashay ay xadaanada weydo laakiin hooyadeed nooshahay oo ilmaha ayaydii hooyaahi aabbaha iyadaa ka horraynayso xadaanada ilmaha loo dhiibayaa mar haddii ay markaa qof shuruuddii xadaanada laga helay ay tahay aabbihi ayaa ku xigaya markaa waxaa ku xigaya aabbaha hooyooyinkii markaa isagana ayaydii aabba ilmaha iyo ayaydiisii kale iyo halkaa iyaguna aabbaha kuwii markaa dumarkii soo tirsanayey aabbihii iyo hooyooyinkii haddii la waayona faljaddu awowgii ayaa ku xigaya awowgii haddii la waayano dee hooyadii hooyadii la helo yacni masaa'il lagama yaabo ama dad laga yaabo inaanay markaa dee kulminba ayay culimmadu markaa in badan ay ka hadlaan oy sii farciyaan dee awowga waaba laga yaabaa awowgiiyo ilmuhu si isu soo gaaraan dee awowga hooyadii maxay sii noqonaysaa inay islaan weyn bay sii noqonaysaayo dee haddiiba ay nooshahay waxaa laga yaabaa dee qof weynoo maanta iyadii lafdeeda xadaano u baahan inay tahay ayaa la arkaa haddana culimmadu waaba intaasoo la arkaabay yidhaahdaanoo yacni waa iskaga soo daraan ama amhilada mararka qaarkoodna xalka waxyaala adla yaabayse waxaa ka mid a masaa'ilkan ee markay tasiixulmasaa'ilka waxaad arkaysaa masale ay odhanayaan arbacuuna jadda afartan ayeeyo xisaabta unbay ku toosinayaan afartan ayeyo afar ayeyo toona inaan la arkin ayaa la arkaa markaa fa waalidaatu jaddin waxa weeye awowga hooyooyin waalidaadkiisa hadda hooyadii maaha waa waalidaadkiisii awowga hooyadii ayeydii ayeydiisii kale ayaa iyana ku soo xigayaan haddii markaa awowga iyo hooyooyinkii la waayana famaa lil abaweyni yuuladdu waxaa ahaaday markaa waladulabaweyn waladulabaweyn famaa lil abaweyn yuuladdu labada abba kii loo dhalay waxaa loo jeedaa walaalihii ama akhaadaan ama ukhta ha ahaadaan maxaa yeelay waa waxa naxariis badan dee aadna waa ugu dhow yihiin markaa dee iyaguna kii shaqiiq ahaa waladkii shaqiiq ahaabaa u horraynaya markaa kii la abka kii la umka ahaa ayaa markaa ku xigaya intaa kadib haddii kuwa walaalaha la waayana wabacdahu lkhaalaatu kadib waxaa markaa halkaas soo gelaya habaryarihii ayaa soo gelaya le'annahu nebigu sal l sl alkharatu bimansilati alum habaryartu mansilada hooyada ayay joogtaa haddii habaryaraha markaa la waayana uma alwaladu liwaladin lilabaweyni waladulabaweyn oo walaalkii xaggoo iyo xagga abba ay ka wala lahaayeen ilmihii uu dhalay ayaa ku soo xigaya ama ha labaada ama ha dhadigaadee falil abi haddana waladulwaladi alab kii markaa walaalkii xagga abba ilmihiisii ayaa haddana kusoo xogaya fal abi waa kaa uma banaati wuldi ummin waladulumka walaalkii xagga hooye hablihiisii inamadii meesha way ka baxayaan laakiin walaalkii xagga hooyo hablihiisii ayaa iyaguna markaa soo gelaya maxaa yeelay waana u dhow yihiin waana markaa dee u naxariis markaa badan yihiin maxaa yeelay qaraabo iyo dhadignimo ayaa markaa meeshii ayaa soo wada gelaya dumarnimaduna markaa way kaga sii habboon tahay xagga ragga oo banaati wuldil ummi abnaa'u waladil um ayaga qaraabadooduna waa sii daciif dee xadaanadii waa ka fogiin oo dhadignimadii meesha ayaa ka maqanoo walaalihii xaggooya inamaday dhaleen ma soo gelayaane kuway hablahay dhaleen ayaa xadaanadii soo gelaya intasaba kaasoo u nasab sheegtay abaweynka maydba carabu yarcamir abaweynka u nasba sheegtay oo uma banaati waladi umu noqon maayo intasabadu uma alwaladu liwaladin lilabaweyni falilabi kaasoo intasaba dee abaweynkaa markaa isaguna usii nasab sheegtay waa iska tegmilatulbeyt waa gufa uun waa hadal yaroo markaa beytkiun si aanu u jabin amaanu celin uu ku gufeeye uun marka walaalaha laga yimaada iyo wixii ay sii dhaleen yatluuhu farculjaddi lilaslayni awowga faraciisii ayaa iyaguna ku soo xigaya waladuljad awowga ilmihiisu dee waxa weeye waa adeerkii iyo eddadii markaa aslaynka ahaayee dee markaa abi abii hooyaba ay walaagayeen ilmahan markaa la xadaanaynayo eddadii iyo adeerkii ay aabbihii wadaagayeen labada asalba aabbihi hooyaba ayaa ku soo xigaya uma yatluuhu farcu ljaddi uma alfarcu min abin kadib waxaa ku soo xigaya haddana faracii yatluuhu alfarcu min abin faracii ayaa ku soo xigaya awowgee xagga abbownahaa waxa weeye waa adeerkii iyo eddadii ay ilmahan aabbihii xagga abbown ka wala lahaayeen intaa kadibna fa cammatun lium eeddadii xagga hooyo eeddadii xagga hooyee ay markaa ilmahan aabbihii iyo kan ay xagga hooye ka wala lahaayeen eebbada xagga hooye ka wala lahaayeen le'annao dhadignimadaasay markaa iyadu ay walaalkeed markaa kaga soo horo maraysaayo isagu dee waa dakara khayrwaarise walaalkeed laakiin iyadu waana qaraabow nusadan iyo dadignimadanaana markaas soo jiidaysaa fa bintu khaala fa bintu camma habaryartu inantii ay dhashay habarwadaagga ahaayeen fa bintu camma eedadu inantii ay markaa dhashay ayaa haddana ku soo xigaysa xaggii xadaanada oo markaa dee waa inaabtidii iyo markaa habarwadaagtiiyo fa wuldu cammin adeerka inankiisii baa markaa ku soo xigaya xayu meeshii irun cammahu dhaxal uu cammimo ee dhaxal uu soo gaadho dhaxal uu yeesho edooyinka hablahooda waxaa ku soo xigaya in adeerkii waaridka ahaa ee dhaxalka lahaa ama ha labaade ama ha dhadigaadee marka kii aan waaridka ahaynayaa meesha ka baxayo waa alcamli lum adeerkii xagga hooye ilmihiisii weeye inay dhaxal mu lahayn xayu irun cammahu sidaas ayuu u leeyahy ummun hooyo tuqadabu ummu ama ummun hooyo iyo fa ummahaatuhaa hooyooyinka jamiican ayagoo dhan ayaa qudimna la hormarin xagga xadaanada falabu aabii baa ku xigaya fa ummahaatulabi aabbaha hooyooyinkii baa ku xigaya faljaddu awowgii baa ku xigaya fa waalidaatu jaddin awowga waalidaadkiisiiyo kuwii dhale baa ku xigaya famaaki ayaa ku xogay yuuladu lilabaweyni labada aabba loo dhalay walaalihii ah wa bacdahu kaa loo dhalay labada aabban waxaa ku xigaya alkhaalaatu habaryarihii uma alwaladu walad ayaa ku xigaya haddii gore walad marka labiyoda digba wuu soo gelayaa oo liwaladin lilabaweyni waladkii markaa abaweynka ee ay kan laxadaanaynaya xaggooyo xagga aabba ka hora ilmihiisi baa kusoo xigaya falabi kii ay xagga aabba ka wala lahaayeene uma alwaladu liwaladin liab xagga aabba unan ay ka walahay ilmihiisii ayaa kusoo xigayeen uma banaatu wuldi ummin hooyada ilmaheedii waladulum oo walaalkii xagga hooyaa hablihiisii ayaa kusoo xigayeen intasaba waladulwaladkaasoo u nasbo sheegtay dee abaweynkaa yatluuhu waxaa raacayaa farculjaddi awowga faraciisii iyo tafiirtiisii lil aslayni labada asalba markaas ay wadaagayeene dee waa adeerkii iyo eddadii humma alfarcu farac ayaa markaa ku xigaya min abin faracii awowgee min abin xagga aabba uun ay ka walaalahaayeen markaa ilmaha la xadaanaynayo aabbihii fa cammatun lium eddadii xagga hooye ayaa ku xigaysa fa bintu khaalatin habrirta inanteedii baa ku xigay fa bintu camma eedada inanteedii baa ku xigaysa fa wuldu cammin yacnii waladu camkii adeerka inankiisa ayaa ku xigaya xayu meeshii irun cammahu dhaxalku waa cammimu gaadhu waaridka yahaye camkii adeerkii xaggooya xagga abba ay ka wala lahaayeen labada aabbo iyo kii ay markaa xagga abba ka wala lahaayeen ilmihiisii weeye tuqadamu lunhaa tii dhadigeeda ayaa la horumarin bikulli xaalin xaalad kasta akhwaatuhu walaalihii ayaa awlaa ka mudan min alakhwaali ay min alkhaala habaryarihiina iyaga ayaa ka mudan wa waalidun musaafirun waalid musaafira waalidkii aabbi oo musaafiro linuqla guuridu sabraya awlaa isagaa mudan ow ama nakixati hayri xaadirin lahu ama waxay guursatay markaa mid aan xaadir u ahayn aabbihii ayaa markaana ka mudan weeye waxaa sheekhu halkan inoo sheegayaa waxau inoo sheegay meelo badanoo uu waladun ka cabbiray iminka halkaa wuxiina yidhi famaa lilabaweyni yuuladu uma alwaladu liwaladin lilabaweyni yatluhu farculjaddi lilaslayni halkaa wuxuu inoo sheegay meelo badanuu walad ka cabbiray oo labkiiyo dhadigiba ay isku jiraan markaa wuxuu uhi tuqadamu alunhaa bikulli xaalin waxaa la horraysiinayaa tii dhadigeed xaalad kasta mansilo kasta waxaa la horraysiinayaa ta dhadigee ayaa laga horraysiinayaa kii labaa oo markay hooye iyo aabba ahaayeenba mar haddaama hooye lagu horraysiiyey oo dumarku ay xadaanada iyo haynta ilmaha ay kaga wanaagsan yihiin marxalad kasta oo laysugu yimaado waxaa la horraysiinayaa dhadiga ayaa la horraysiinayaa leannu ayaga ayay ku habboon tahay midda labaad hadduu ninkani kaxeeyo isagii ma haynayo isaguna dumar ayuunbuu markaa usii dhiibayaa u geynayaa marka halku dumar kaloo ajnabi ka u geyn lahaa dee kuwanaa markaa ka mudan xadaanadiisana he qaraabada markaas la wadaaga markaa markay akhi iyo ukhto joogaan akhi baa la horraysiinayaa markay bintul akhli abaweyn walaal iyo walaal inan iyo inan walaal markay yihiin inantaa la horraysiin walaalu kuwii ay sii dhaleen marka iyadana la joogo waxaa la horraysiinayaa inantii ilmaadeerkii marka la joogo inantii ayaa markaa la horraysiinayaa akhwaatu awlaa min alakhwaali walaalihii ayaa ka mudan min alakhwaali ay min alkhaalaati iminka akhwaal baa khaalad lagu magacaabay lagu idlaaqay khaalaad baa loo jaabaryari waayo abtiyaashu ayagu dee xadaanada waxba kuma leh haddii ay meeshii joogaan hablo ay walaalayihiin kala xadaanaynayo iyo hadday markaa habaryaro joogaan waxa markaas mudan xadaanadii oo ku awlaysan kuwa ay walaala yihiin oo iyaga ka dhow dee dhaxalkiina markaa kaga horreeya waxa kaloo yidhi waa marka dee meel la wada jooge hadduu waalidkii haddii safar yimaado oo masalan uu aabbihii safrayo safarkaasina safaru nuqlow yahay safar guurideeduu yahay aabbihii ayaa ku xaqlay ilmaha xadaanadiisii hooyadii ka xaqlay isagaa markaa la wareegayo ilmihii qaadanaya magaaladii la wada deganaa haddii lagu kala guurayo oo mase hargeysaa lala deganaayo aabbihi meeshii waa ka guurayaa aabbaha ayaa qaadanaya waayo nasabka ilmaha la ilaalinayaa maslaxadda edbinta iyo waxbaridda iyo nafaqaynta ayaa la eegayaa hadday hooyadu safrayso markaa socdaalaysana aabbaha markaa jooga ayaa looga tegayaa waa markuu yahay safarku safaru nuqla laakiin safaru xaaja hadduu yahay safar yadu gaariyuu soo noqonaya uun halkiisa ayuu markaa joogayaa waxa kaloo waalidkii oo aabbahay markaa uu yacni waalidka waxa laga wadaa dee aabbi oo keli maaha aabbi iyo awowgii iyo raggii ayaa markaa laga wadaaye isaga ayaa markaa ku awlaysan xadaanada ilmaha hooyadii kaga mudan haddii ay hooyadii guursato ninaan xadaanada ilmaha waxba ku lahayn wayo xadiidkii anti axaqu bihi maa lam tankixii intaanad guursan adigaa ku xaqle buuhi midda labaad waxay ku mashquulaysaa dee ninkan markaa shaqadiisa iyo xaqiisa ayay ku mashquulaysaa weliba ubadka dhib badan baa soo gaadha xogtaan u leeyahay hadday weliba habla yihiin hadday weliba habla yihiin oo ay haweenaydu reer kale u dhexdoy nin kala guursato waxa wanaagsan ilmaha ay wadato inay reerkii dhalay iskaga celiso waayo xoogaal baanu ahay wax dhibaato badan baa soo gaadha weliba habla markay yihiin dhibaatooyin fara badan baa soo gaadha marka aabbuhuna dee waa inuu ka warhayaa ilmihiiso isaande hadday nin kala guursato ilmihiisii markaa isagu la soo wareega hooyada lafdeedu waa inay ilmaha markaa dee ila waa ilmaheediie ayuu tudhaayay markaa ciddii dhashay hadday markaa nin karayaan waa inay ku celisaa hadday ise guursato mid xadaanada xaq ku leh adeerkii bay guursatay in adeerkii bay guursatay dee markaa ma xadaanadii malaa ka dhexmaysa waa laanno guriganuu tegey waa gurigoodii uun ciddan markaa ay hooyadii guursatayna waa cid xadaanada ilmaha wax ku lahoo dee ilmihii lafdiisa isaga lafdiisa xilka saaran yahayoo xadaanadiisii wax ku leh tuqadamu lunhaa tiila digeyd baa la hormarin bikulli xaalin xaalad kasta oo ay markaa labiyo dhadig isku darajahay ku kulmaan akhawaatuhu walaalihii hablii ay walaalhaynbaa awlaa ka mudan min alakhwaali ay min alkhaalaati habryarihii wa waalidun musaafirun waalidkii musaafirka ee safrayey waalidkii markaas dee waxaa laga wadaa aabbihi awowgiiyo linuqlatin guuriduu safrayey awlaa isagaa ilmihii mudan oo inuu hooyadii kaxayso ow ama nagaxadu agusa likayri xaadirin midaan xaadin lahu waa ilmii gursaday fa waalidunbaa awlaa waalidkii ayaa markaa ka mudanoo inuu markaa ilmihii markaa kaxayso isaga ayaa markaa mudan dariska hore qaybtiisa hore halkaa inoogu joogto wallahu aclam alxamdu lilah rabbi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbi wasalam اللهم انفعنا به وعلمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجر حضانتي شيخ وعلي رحمه الله تعالى وإن يميز وابا واختاره يأخذه وأم لها الزيارة وإن يميز هديو علمه وحكرا قرطو واباه اختاره أبيه رو دورته يأخذه إساق أيا قادا وأم هينا لها الزيارة هيدينا بوقشو أيا أسغناطي هدي inta aynu ka hadlaynay iyo axkaamta aynu ka soo hadallay iyo ciddanaa xaqul iyo ciddanaa ku horraynaysaa waxay khusaynaysay marka uu ilmuhu yar yahay ee aanu waxba kala garanaynin ee toddoba sano iyo wax ka sii horreeye uu yahay haddii ay labadii aabba kala tagaan aabbiyi hooyadii hadday kala tagaan ilmihiina uu toddoba jir iyo wax ka sii badany wax kala garanayo ilmihii inta la dhex joojiyo ayaa la odhanayaa hooyadaana waa taa aabbahaana waa kaa mid raac baa la odhan kii uu raaco ayaan markaa la raacin le'anno xadiidka uu tirmidi warinayo nebigu sala allahu calayhi wasalam ilma ayuu doorgeliyey aabbihii iyo hooyadii waa marka ay labadoodiba shuruuddii xadaanada ay ku sugan yihiinee laga helayo weeye haddii midkood inuu ku sugan yahay dee kaa shuruuddii xadaanadana unbaa haynaya haddii uu markaa aabbihii sii doorto aabbaha ayaa haynaya habeen iyo maalinba hooyaduna booqasho ayay leedoo loo diidi maayo booqashadiisa leanna waa tii dhashay caloosha ku haysoo riximkeedii laga jari maayo haddii uu ilmuhu doono inuu hooyadii u tago soo booqdana loo diidi maayo allahumma inay inan tahay muhiima hadday inan tahay in ayada marka ay hooyadu soo booqato oo aan waxba la saarsaarin ayaa wanaagsan hadduu ilmihii laba hooyadii doorto habeenkii hooyada ayuu la joogaya maalintiina aabbuhu la joogayaa hadday markaa inaani dooratana habeen iyo maalinba hooyadeed bay la joogi aabbuhuna markaa booqashada ayaa lagu leeyay iyo dee masaariibda iyo wixii kale ka warhayna wa in yumayiz ilmuhu hadduu wax kala soco wax kala garto oo waabaa waabiina ikhtaarahu doorto yaakhudhu aabbuhu isagaa qaadaya wa ummun hooyana laha ziyaara waxaa u sugnaatay ziyaare iyo booqashadii ayaa u sugnaatay kitaabuuljinaayaati jinaayaadkii iyo waxyeelooyinkii ayuu u baab yahay jinaayaad waa jamcu jinaaya waa waxyeel waxyeella markaa ama wax aflahoo wax sarayo oo dhiig keenaya ha lagu yaxyeelayo ama waxaan aflahaynoo culays ku dilaya sida markaa dee budh iyo tib iyo wixii la mida ama wax kale oo dee sida markhaati beenaalo lagu dilay iyo sixir lagu dilay iyo waxyaalaaba ha ahaato jinaaya waa waxyeelladii qofka loo geysanaya oo dhan ayadaana ka wanaagsan baa layihi kitaabuljiraaxi kutubta qaarkood ay yidhaahdaan jiraaxadu waa dhaawicii uun waxa meesha laga hadlayaana dhaawac iyo nabar keliya maahee waa waxyeello oo dhan markaa tacbiirkaasaa ka wanaagsan waana rubicii afraad ee u dambeeyey qaybihii markaas ay u qaybiyeen istilaax ahaan fuqahada shaaficiyadu axkaamta ay u qaybiyeen oo marka hore waxay u qabiyeen waxa aakhiro ku tacalluqaya wax adduunyo ku tacalluqa wixii aakhiro ku tacalluqayay markaa cibaadaadkii ayay ka dhigeen wixii adduunyo ku tacalluqayeyna ee adduunyada arrimeeda la xidhiidhayna dee waa mucaamalaadkii iyo guurkii iyo cuquubaadkii mucaamalaadkii ayay horraysiiyeen oo la xidhiidhay shahwatulbatni oo dee calooshu wixii ay u baahnayd oo iibkii iyo wixii la xidhiidhaya ah munaakaxaadkii bay ku xigsiiyeenoo markaa shahwatulfarjigii ah oo shahwatulfarji bacda shahwati lbatni bay timaadaa intaa kadib ayaa markaa dee ay imanaysaa qooq iyo markaa inuu wax dilo iyo inuu markaa waxyeello geysto iyo inuu markaa mukhaadaraad gala iyo belayo o dhammi intaa kadib ayay imanaysaayoo wixii markaa cuquubaad ahaayee halkaa la xidhiidhay qismigaa jinaayaadka ayay idina geliyeen jinaayada iyo waxyeellada guud ahaanna dee diinteennu waa inooga digay qofka muslimka ah dee nafdiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisaba waa la ilaaliyey in la waxyeeleeyo nafdiisii waxyeello loo geysto qudh ama qoon loo geystaana waa mid markaas mamnuuc ah oon la oggolayn jinaayada iyo waxyeelladu waxay u qaybsataa saddex qaybood midi waa camdi iyo waxyeello badheer qofkuu sameeyey midna waa wax khata iyo gef uga dhacay oo qofka uga yimi midna waxa dhahe shibulcamdi oo waa wax dhinacna ka camdi ah iyo badheera dhinacna ka gef ah markaas saddexdaa isagoo inoo kala caddaynaya wuxuu idhi fa camdu maxdin camdigii iyo badheerkii badhaxa tiraahee khaaliska ahaa fa camdu maxdin mid weeye wa huwa isaguna qastu daaribi ii daaribka ayay garaacaya oo ula u qastiyaa laydhaha shaksan qof bimaa yaqtuluhu fi lghaalibi haalib ahaan iyo sida badan wax wax dila ula qastiyaa laydhaha waalkhata'u khada iyo geb arramyu waa tuurid iyo toogasho lishaakhisin wax muuqda bilaa qastin qasad la'aan markaas uu ugu tuuro asaaba wa asaaba basharan dabeetana qofuu ku dhaco faqatala uu dilo wa mushbihu lcamdi camdi kii shabbahayayna bian yarmiya an yarmiya waa inuu ganuu tuuro ilaa shaksin qof bimaa shay fii khaalibin sida khaalib ka badan lan yaqtula aan waxba dilin waxaa sheekhuu leeyahay camdiga maxdiga facamdu maxdin falcamdu lmaxdu min idaafati lmawsuufi lisifatihi kii mawsuufka alisifaynaya waa sifadiisii loo idaafeeyey camdiga iyo badheerka badhaxa tiranaya khaaliska ahi waa inuu qofkan jaaniga ahee waxyeellada geysanayaa shakhsi iyo insaan mucayana waa inuu ula qasiyo ula kaso ula badheedho shay sida badan wax dila isagoo xadgudub naarigaaga doodibna sidii uu ku dilo ama shay afla ha ahaado sida seef iyo mindi oo kale ama wax markaa culays leh sida dhagax iyo tibiyo ha ahaado kaa waxaa la dhahay camdi mar hadduu qofkan u qastiyey mar hadduu haaliban waxaanu la qastiyey waxuu xadila yahay mar hadduu inuu wax ku waxyeeleeyo iyo xadgudub ula jeedo waa camdi khata baa ku yimi khata waxa weeye inuu gano qofku ku tuuro shaakhis shaakhis waxaa la yidhahaa shayga dee muuqda ee meel ka taagan baa la yidhaahdaa shayga hadafkaahee lagu dhugtamaya waa la yidhahdaa shayga calaamadee wax lagu xadaynaya waa la yidhahdaa shaakhis waa wax muuqda ayuu u qastiyey inuu wax ku tuuro dabeetana wixii markaa uula qastiyey waxa ku tuuray ayaa qof ku dhacay oo dilay wax shaakhiisa ayuu markaa xaggii u galay isagoon markaa u qasadsanayn amaa yacnii meel buu ka soo simbirraxday uu ka dhacay oo qofbuu ku dul dhacay waad ku turdurood ama qof ayaad markaa aanad u qasiyaynin oo qof kale ayaa markaa wixii ku dhacay marka kuwaana waxaa la yidhaahdaa khada iyo gef ayaa la yidhaahdaa shibulcamdi ayaa ku yimi shibulcamdi waxa weeye shaksi buu waxyeello ula qastinayaa laakiin waxaanuu la qastinayaa wax haaliban wax dila maaha masalan dhangad yar iyo dhagax yar iyo dheerbaaxo yar iyo waxuunbuu ku dhuftayoo waaba ka raacdayba marka kaa shibulcamdi baa la yidhaahdaa xaggan qasadkan iyo ula badheedhida qofkan waxaanu ula badheedhay camdi buu ka yahay xagga waxanaan inta badan wax dilinna marka laga eegana khada iyo gef buu ka yahay markaa shibulcamdi waa la yidhaahdaa camdulkhadana waa la khada shibulcamdina waa la yidhaahdaa magacyo badanoo saa isugu noqduu leeyahy facamdu maxdin camdigii madaxa tirnaa huwa haddii aanu wawdu ku jirin hadday wadataan waxaad tidhaha faacamdu maxdi waa yamid qaybaha jinaayaadka huwa qasu daaribi waa kii daaribi ee garaacayo ula qastay shaqsan qof bimaa yaqtulu fi lghaalibi sida badan wax wax dilaa walkhada'u khada waa ramyu ganid weeye turi lishaaqisi wax muuqda bilaa qastin isagoon markaa dee inuu ku waxyeelayo ula qastaynin asaaba fa asaaba basharan deeda qof u asibo faqatala uu dilo wa mushbihu lcamdi camdi wixii shabbahayeynaa bian yarmiya waa inuu gala ilaa shaksin qof waa inuu bimaa fiihi qaalibin shay sida badan lan yaqtula aan waxba dilin walam yajib qisaasu hayri اlcamdi id yaxsulu ishaaqu biاtacadi walam yajib ma waajibin qisaasu hayri اlcamdi camdi waxaan ahayn qisaas kama waajibin id cila yaxsulu ishaaqu ruuxda saarideedii waxay ku xasilaysaa bitacadi xadgudub falow cafaa canhu hadduu calaa akhdi diyati ku cafiyo man yastaxiqu kii diyada mudanaya wajabad way waajibaysaa karaahiya say ahayd ayay waajibaysaa laakiin maca taqliidi walxuluuli adkayn iyo hadda oo la raba ayay la jirhkeeda ahaatay walow bisukdi qaatili lmaqtuuli kan la dilay kii dilay cadhadiisaba ha ku sugnaatee ha ku yimaada cafwigaasi wa fi lkhada'i wa camdihi khada iyo camdigana waa waajibaysaa mu'ajala xaalay tahay mid lagu muddeeyey alaaa cawaamin saddex sannadood calaa man caqala oo caaqilada iyo markaa kii markaa tolaynaya tolka ahaana saaran wa khufifat bilkhada'i almaxd khada iyo gebga iyo badhaxa tirnaan waa la fudaydiyey kamaa qullida fii camdin see loogu adkeeyey kamaa taqadama si inoo soo hormartay halkan wuxuu sheekhu inoogu sheegayaa saddexdaa qaybood ee dilka aynu sheegnay waxa qisaas lmalehun oo loo qisaasaa unka camdiga iyo badheerkaa haddii uu geb yahay ama shibulcamdi yahay qisaas male oo ilaahay baa ihi waman qatala muuminan khata'an fatariiru raqabati muumina wadiya qofka dila muumin gef u dila waa qoor xoraynteed muumina addoon inuu xoreeyo iyo diyo dee dadkii lahaa la siinayo waxaa kaloo xadiidka abu daa'uud iyo nasaa'i iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan imaam axmed iyo ibnu xibbaan waxa uu tilmaamayey qatiilu lkhata dilka markaa gebga iyo shibulcamdiga oo qatilu sawti walcasa kaa markaa usha iyo jarigii lagu dilay fii mi-ati min alibil boqol geela ayaa ahaaday oo dee ayagu wax qisaasa male geelaasubaa laga qaadayaa camdiga ayuunbaa la qisaasi camdiga waxaa loo qisaasayaa camdiga ayaa ruuxdii qofkan ay ku sugantahay in tacaddi iyo xadgudub lagu saaray mar haddii qofkan ruuxdiisi iyo nafdiisii ama xubintiisii lagu waxyeeleeyey tacaddi iyo xadgudub qisaas ayaa markaa ka sugmaysaa waana masale culimmadu ay ku ijmaacsan yihiin walase ilahay walakum fi lqisaasi xayaatu ya ulilalbaab ilaahay wuxuu leeyahay qisaasta nolol ayaa idinku sugan dadka caqliga lahow qofkii wax dilay ee sida badheerkaa u dilay in la dilo nolol baa ummadda ugu jirtaa weliba noloshana waxa garanaya dadka caqligale baa garanaya leannu dadka caqligale waxay ogaanayaan halkay noloshu ka jirtaa inay tahy qofkani markuu og yahay hadduu wax dilay in la dilayo dee nafdiisii buu dooranayaa inaan la dilin oo isna dadkii kale ayuu badbaadinayaa idan dilkii ayaa halkaa ku joogsanaya laakiin marka uu og yahay inaan cidina dilaynin ee magtiisa un la soo ururinayo dee intuu doonaa buu dilayaa yacnii xilliyadii aan istiqraarkii iyo nabadgelyadu badanaani jirin waxaan garanayaa qaar toddoba boqol ama siddeed boqoloo halaad laga bixiyey oo mar walba markaa qof uun xabada iskaga dhufanayo deetana laga bixinayay uun ama waxaa la odhanayaa magtaada inaan cantayn cantayn loo soo ururin dee iminkana waaba te mar dhaweydaaba siinta culayskii iyo hadalkii aan ka badinay baabuu xoogay la qisaasee dee beri dhexdii ahayd waxaaba yacni jeelasheennu albeerkay noqdeenoo wallahi intaan kugu shubay in albeerkadii tegi baaba la odhan jiray burcay ka dhacday inuu yihi wallaahi intaan kugu shubay albeerkadii tegi oo dee intuu ugu shuboo kiina dhintay ayaa si albeerkadii un la geeyey weliba hay-adaa ka hadlayaa bal hay-adaha u fiirso yacni waxay ka hadlayaan waa waxay diinteennu ina farayso un waxay la dagaalamayaani waxay diintu farayso ayuunbay la dagaalamaan dadkii baa la laynayaa oo intaasoo waxyeellaa loo geysanaya oo qaraabilkii ugu dambeeye baa lala dhacayaa idinka hadli mayso dadkaa iminka boormo lagu xasuuqayo kuwa suuriya lagu xasuuqayo kuwa ciraaq lagu xasuuqayo kuwa adduunka meel walba lagu xasuuqayo ka hadli maayaan laakiin haddaynu laba qisaasno markaasaa la dhi xuquuqdii bini aadmiga meel kaga dhacay xaqa bini aadmiga miyaanu isagu meel kaga dhicin markuu qof bini aadmiye dilay abaalmarintiisii unbaa la mariyey isagu miyaanu hore meel ugaga dhicin markaa ogaada waxaan ay ka hadlayaan waa yacni waa shayaadiin waxa ay diidayaan shareecadda islaamka iyo diinta kudhaqankeeda inan baa beri wuxuu ku yidhi gobol meel joogay waxaa ka dhigtaa meel gaala abaa wuxuu yidhi dumarkaanna salaama iyaanu wax wada dhiganno haddaan idhaahda buuhi diintayadaan noo oggolayn inaannu dumarka salaamno aroortaasaa jaamacadda layga eriyaa buuri laakiin haddaan idhahda dhaqanka iyagaa noo oggolaynoo dhaqanka iyagu annaga maaha inaan naasa salaamin ha dhaqankooda u tixgeliya baa la odhanayaa laakiin haddii diintaydaani oggolayn bas aroortaasaa jaamacadda laga eriyaya marka waa diin la dirir in la dhegaysana markaa maaha waa inaynu ilaahay siduu markaas yacnii nolosheenna noogu talagalay waa inaynu u noolaana kitaabkeenni sharcigeenna waa inaynu ugu dhaqannaa ilahayna walakum fi lqisaasi xayaatu ya ulil albaab baa ilahayn kitaabu ullaahi alqisaas ilaahay kitaabkiisa ayay qisaastu ay ku sugan tahay haddaba wuxuu sheekhu yidhi haddii uu qofkii qisaasta mutay uu cafiyo iska saamaxo diyo qaadashadeed ku cafiyo way waajibaysaa kama hiya siday markaa dee shareecada ku hayd bay u waajibaysaa laakiin diyadaasi mar hadday camdi tahay waa muqallada laakinaha maca taqliid waalxuluuli saddex weji ayaa lainayaa waa midka koobaade geelu waa saddex sifo uun waa inoo iman doontaa saddex dood baa laga dhigay afartan riman ayaa ku jira waa xaalla oo hadda ayaa la rabaa isaga ayaa laga rabaayo tol lagama rabo wakhti la siin maayo haddaa laga dhalo ofo waa jilib carraday sheegi jireen tolna lagama rabe isagaa laga rabaa wuxuu hayaa la bargoynayaa waxaa loo reebayaa digsi iyo bilaydh waxaa loo reebayaa hal bedled hadduu laba beeroo kamaa leeyahy mid baa laga iibin hadduu mariya leeyahay bedled baa loo reebi ha dawarsoo dadka markaa waxa weydiiso hadduu isagoo dawarsanaya markaa kuu yimaado dee haddaad wax siiso dhibbale laakiin in toddobada la marso in la yidhaahdo tolnimaanu ku bixinaynaa kaas ayaa markaa dembiya laakina maca taqliid waalxuluuli walow bisukti qaatili ilmaqtuuli walow cadligaasi dee haba ku sugnaadoo iyaduu cadhaysan yahay kan la dilay kii dilay isagoo raalli kaba ahayn haba yidhahdo anugu midhba haystay hallay dilo laga yeeli maayo baa lagu leeyahay iska doonbalimagtii faman cufiya lu min akhiihi shayun faatibacun bimacruuf wa addaa-un ilayh biixsaan qofka walaalkii wax looga cafiya dhiiggiisii isaguna waa inuu si wanaagsan u gudaa si wanaagsanna waa in loo dabagalaa qofka qof laga dilaa laba arrimood buu ku suganyey imaa inuu diyo qaatay imaa inuu qisaaso ayuu xadiidkii ahaa calaa akhdi diyati halkaa una leeyahay hadduu ku caafiyo falow cafaa canhu calaa akhdi diya dee hadduu iska idlaaqudha waanku cafiyey waxba markaa u waajibi maysa leannu qatligu muu waajibinin wuxuu lahaa qofkeen qisaas buu laha qisaastiina wuu cafiyey markaa wixii uu lahaa unbuu riday mooyaane wax kale uma sugin laakiin markuu yidhaahdo waanku cafiyo mag baan kugu cafiyey markaasuu mia magta u sugmaysaa markaa taa iyada camdigaa sidaasaa loo adkaynaya geelu waa saddexdaa sifo xadda ayaa la rabaa isagaa laga raba wa fi lkhata'i wa camdihi markay khata iyo camdi tahay magta gefga iyo magta shibul camdiga waa mu'ajala waa la madalaynoo hadduu saddex sannadood ayaa la qaadi sanad walba waxaa la qaadaya saddex meeloodoo meel le'annao tolkani markaa muwaasaad iyo wadaajin xaggii bay u qaadayeen waa in dee muddo ay helaan sidii markaa sekada oo kale saddex sannadood in lagu qaadayana yacnii waa masale ay isku waafasan yihiin culimmadu waana calaa man caqalahoo dee tolkii ayaa lagu yeelanayaa laakiin geelu waa yacnii waynu arki doonnaa isagaa sifooyinkiisa hadduu khata yahayna geelu waa shan sifo hadduu shiblu camdi yahayna geelu waa saddex sifo hal weji baa laga adkeeyey wa khufidat fi lkhata'i markaa wa fi lkhata'i wa camdihi macnaa cabdulkhata'i baa laga wada halkaa khata iyo camdi isku cadfan waa iska cabdulkhata'i un baa laga wada halkaa wa fi lkhata'i wa camdihi khata iyo camdigiisi waa xamdulkhata'i wada jiraa mu'ajala geeli waa la mudayn halaaa acwaamin baa lagu mudayn calaa man caqala wa khufifat ilkhata'i markay khata tahay ayada almaxdi ee baraxa tiran waa la fudaydiyey kamaa qullida fii camdin kamaa taqadama sidii camdigiiba loo adkeeyey oo camdigu waxaynu nihi waxaa la yidhaha diyatu lcamdi muqalladatun min halaaثati awjuh saddex wej ayaa laga adkeeyey kownahaa muhallada geel waa saddex sifo saddex sifo ayuunbuu markaa geelu noqonayaa oo afartan rimay ah ayaa markaa ku jira afartan riman ayaa markaa soo gelaya iyo lixdan soddon jadaco iyo soddon xiqo soddon qaalmoodoo afar jinsaday iyo soddon qaalmoodoo shan jirsaday iyo afartan qaalmood oo rimaya ama yacni geel waa mahdan rimaya marka waa muhallasa waana xaaloo haddaa la rabaa wakhti ma leh waana calaljaanii ninka jaanigaa baa laga rabaa wa khufidat fi khata'i lmaxdi khata'a maxdigaa iyo gefga maxdigaana waa mukhafafa saddex weji ayaa iyadana laga fudaydinayaa waa kownuhaa mukhamasa geelii shan sifo ayaa laga dhigayaa labaatan qaalmood oo laba jiro ah labaatan qaalin oo saddex jira ah labaatan qaalmood oo saddex jira ah labaatan qaalmood afar jir labaatan qaalmood oo shan jira ah geeli mukhamasoo shantaasaa laga dhigi wa kownuhaa mu'ajara saddex sanona waa la qaadi wa kownuhaa cala alcaaqila tolkana waa la saari saddexdaa weji bay ka adagtay diyada shibhulcamdiga ayada waxaa la yidhaha kownu khafafatun min wajhayn muqalladatun min wejhin hal wej waa laga adkaynayaa geeli waa saddexday sifo laba wejna waa laga fudaydinayaa kownuha muajara wa kownuha cala alcaaqila tolkii ayaa laga rabaa wuxuu yidhi sheekhu walam yajib ma waajibin qisaasu kayri lcamdi camdiga waxaan ahayn qisaaskama waajibin camdi maxay uga waajibaysaa id cilla yaxsulu waxaa xasilaya arsaaqu nafta saarideedii bitacadi axad gudub falow cafaa canhu hadduu cafiyo man yastaxiqu cafaa faacilkeedu waa ka man yastaxiqu diyada kii mudanayey ayaa yacni qisaasta kii mudanayee mutay ayaa calaa akhdi diyati diyo qaadashadeed ku cafiyo oo yidhi diyo halaysiiyo wajabad way waajibaysaa kamaa hiya siday ahayd bay waajibaysaa laakiin maca taqliidi adkayn la jirkeed bay ahaato geeli waa saddexii sifo walxuluuli iyo xaalima hadda la rabo jaanigii baana laga rabaa walow bisuqdi walow gaara alcabhu bisuqdi maca suqdi qaatil lmaqtuuli kan wax dilay kan la dilay kii dilay cadadiisa iyo raallilaashiisa la-aantiiba ha ahaadee mar hadduu qofkii laha cafiyey magtiisa keen wey aniga halay dilo waxba ma hayee iyo hanalaga dilo dee tolku shaqaba kuma leh وفي الخطأ وعمده أي وفي عمد الخطأ أي كريم عمد الخطأ مؤجلة ومد مركا أيضا لقوم مدعيين ثلاثة أعوام صدح سندود على من عقله kaa caaqilaynaya tolkaa ayaanay saaran tahay oo iyadana hal weji oo geelana waa laga adkeeye waa sidaxiisibo labadaa mu'ajaradii calal caaqilayna tolka tahayna waa laga adkeeyey wa khufidad waa la fudeeyey fi lkhata'i almaxd khadagii iyo gebgii badaxa tiraa waa la fudeeyey kamaa qullida sidii loo adkeeyey fii camdin ama kamaa qullida si magta loo adkeeyey fii camdin kamaa qudiba si laoo soo hormariyey ama kamaa qullida fii camdin kamaa taqadama sidii noo soo hormartay macnaa camdiga iyo khada'u way iska hor jeedaan xagga adkaynta iyo fudaydinta oo camdigana saddex weji baa laga adkeeyey khada'ana saddex weji ayaa laga fudaydiyey caaqilada iyo tolka ayaana markaa qaadaya wixii aan camdi ahaynoo lagu yeelanaya caaqiladuna waa casabada iyo qaraabada markaa qofka dee wax dilay waxaan asalkiisa iyo faraciisa aan ahayn asalkiiyo faracu kuma jiraan dee abcaaddiisi bay ka mid yihiin midna midkuu ka dhow yahay ayaa markaa lasoo horaysiinayayo dee walaalihii iyo ilmaadeeradii iyo ilmaadeerada ilmaaderadoodiiyo ayaa markaa ku soo xigaya waxaana dee caaqilaynaya tolkaa ka tirsani sida shareecadu markaa qabto dee waa qofkii qaangaarkaa ee caqliga ah ee waxaysay unbaa laga qaadi ilmihii yaraana waxba laga qaadi maayo kii waalaa waxba laga qaadi maayo kii barlaa waa ahaa in waxba haysanina waxba laga qaadi maayo soomaalidu intaan dhaqankeeda ogahay qaar ayagu waxay tirinayaanuun qodho la yidhahdana waa kii caawa dhashay bay ayay ku darayaan macnaa labuun ma yahay caawa ka dhashay bay ku tirinayaan kii aan waxba haysanin bay ku tirinayaan kii maqnaa bay ku tirinayaan cilaaqana qoys bay tirsadaan oo hadduu labaatan nin leeyahay oo ay wada shaqeeyaan oon mid quri ka guursanin waxaa la tirinaya in qoys labada midna ma waafaqsanaa yacni waa dadkaa waaweyn ee qaangaarka ee waxhaysa ayuunbaa markaas laga qaadaya yuqtasu fii kayri abin min maxramin aw fi shuhuuri اlxurumi aw fi اlxaram fi اlxaali fi اljamci bifardin faqtuli yuqtasu waa la qisaasi fii kayri abin aabba waxaan ahaynoo min maxramin ah oo fi shuhuuri اlxurumi ama bilihii xurmada lahaa aw fi اlxarami ama xaramka dhexdiisii fi lxaali hadda ayaa markaas la qisaasayaa halkan sheekhu waxau inooga hadlayaa diyada gefga ah haddii ay saddex siyaalood noqoto in iyadana la adkeeyo xaramka maka hadday ka dhacdo bilaha xurmada leh hadday dhacdo ee dilqacda iyo dilxija iyo muxaram iyo rajab ama qofkan maqtuulkaayi hadduu qof maxrama yahay oo rixim iyo qaraabo u saaxiiba oo laakiin aan asalkiisii aan ahayn aabbihii iyo hooyadii iyo awowyaalkii ayoykii aan ahayn iyagana diyadooda waa la adkeeyaa diyadooda waa la adkeeyaa markaa wuxu uhi sheekhu yuqtasu waa la qisaasan fii kayri abin aabbihii iyo hooyadii waxaan ahayn oo min maxramin maxramkii ah iyaga waa la qisaasan maxrimtii kale ah asalku maraydir mooyaa wixii kale ka soo hadhay hadduu yacnii dee markaa dilo yacni walaalkii oo kale iyo adeerkii iyo kuwa waa loo qisaasi ow fi shuhuuri alxurumi ama bili xurmadala hadduu wax ku dilo ow fi lxaram ama xaramka maka hadduu wax ku dilo ayadana markaa waa loo qisaasi fi lxaali ise wakhtigaaba yacni waa la qisaasayaa dariska qaybtiisa hore halkaa dariskeen waa inagu joogo wallahu aclam